cabdixakiin owal wasaad sheegtay weriye waxa weeye mudooyinkii u dambeeyey gobolka jogdheer waxaa ka jiray xanuuno uu kamid yahay shuban biyoodku oo ay keentay abaartu meelo badan oo weliba usii badan xadka aan la leenahay somaliland lala leedahay wadanka etoobiya ayaa ayay u badnayd meelahaasi dadaal badan oo wasaaraddu gashay kadib waana ku guulaysanay inaanu meelaha ka tirtirno xanuunka iminka waxaa sidaad la socoto uu ka bilaabmay magaalada burco gudaheeda muddo saddex bilood ka socday dhimashadu waa laba iyo soddon qof saxaa bilood ilaa saddex kun iyo lix boqol oo qof baa soo galay goobta aanu ku daweyno xarunta shuban shubanbiyoodka marka markaad eegto tirada soo gashay iyo tirada dhimashada aada bay u yar tahay waxa weeye waxaa yaala waxaa yaala sagaashan iyo saddex qof xarunta shubanbiyoodka oo aada u yaraaday aad baanu u dadaaleynaa tallaabooyin badan oo lagu xakameynayana waan qaatay mar waayo wasiir haddaan ku weydiiyo hadda dabcan de deegaano hore hore uga dilaacay oo ka mida somaliland sida buuhoodle iyo deegaano kaloo ka mida gobolka sool markaad eegto xaaladda imika aad wadaan iyo weliba dhimashadu intay tahay ma yahay waxa la xakamayn karo amaba aad ku guulaysateen oo imika sidaa ku joogsan kara run ahaantii waa waxa aanu xakamayn karno eedeena aanu xakamaynay silayno inaanu dhaqso ugu guulaysano oo oo insha allah ilaahay waanu kaashanaynayo aanu tirtiri doono sida ugu dhaqsaadoono insha allah way waxaa wasiir la isweydiinayaa dabcan xaaladan shubanku dee maalmahanba way socotay aadna waa looga hadlayaa sidaa tilmaantayna dadkaa soddonka koru dhaaf ayaa ku dhintay ma shuban biyood baa oo xaaladaasi ka dhalatay abaarihii iyo weliba xoolihii goobahaasi ku baktiyey mise waa la xaqiijiyo heerka daacuun buu gaadhay maxaad iyada taa ku tilmaami kartaa ilaa ilaa hadda cabdixakiino waa shubandiyood abaarti keentay oo ku dhacay dad nafaqa darro badan ay soo gaadhay oo difaaca jidhkooda ayo waanu la soo tacay muddo dheer baanu la soo dagaalamaynay waananu ka guulaysanay insha allah baaqiga yare harsanna waanu ka guulaysanay hadii alla kadib waxaase sii dheer oo isna sii kordhiyey mushkiladda waxa weeyaan shubankii caadiga ahaa had iyo gooraale marka roobku do-o dhici jiray oo u badan carruurta shanta sano ka yar oo iyadoo ah wax caadiya oo sanadoo marka roobku do-o biyaha wasakda ama xareedda marka carruurta cabto ay shubanto marka ilahay idinkii waxaanu rajaynaynaa oo u diyaar garownay oo qorshe weyn ka yeelanay inaanu joojino oo xakamayno oo
waay wasiir maalmahan geesta kale waxaa soo noqnoqonaya xilliyada qaar in laga hadlayo ku filnaanshiyaha agabka iyo weliba dawada lagula tacaalayo ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan ma idinku filantay oo ma haysataan agabkii aad kula tacaalayseen oo idinku filan cabdixakiin oo arrintaasi way jirtaa waana been iyo brofagando waanu haysanaa dawo iyo agabka aan u baahan nahay oo aad iyo aad u wanaagsan hadday noqoto xukuumadda hadday noqoto hay-adaha u n ta iyo hay-adaha kale caalamiga intuba gacan weyn bay ka geysteen daawo iyo agabba ilaahay mahadii waanu haysanaa inagu filan oo kan kula dagaalano waaya geesta kale wasiir haddaan ku weydiiyo wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka oo warbaahinta la hadlay waxa uu raalligelin ka bixiyey sida hawshan aad uga falceliseen amaba aad uga howlgasheen ma isleedahay innaba waxaa jirta mas-uuliyad ay ahayd inaad qaadataan oo idinku baaqatay se ma la qabtaa hadalkiisa run ahaantii horta marka hore waa ka cudur daaranaya ma aan daawan ma dhegaysan wasiir dowlaha hadalku yidhi balse wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaanba waxaalayaala waxaanu hagrannay ma jirto dadaal aada u weyn baanu gallay toban kun dad ku dhow ayaa kutog dheer xanuunkani ku dhacay in ka badan sagaal sagaal kun iyo afar boqol baanu ku guulaysanay inaanu daweyno wasaaraddu waxay ku jirtay xaalad deg dega intii xanuunkani jiray marka boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay inaanu samaynay wax kasta iyo dadaal kasta oo awoodayada ahaa xukuumad ahaan iyo wasaarad ahaanba waxa uu ka mid yahay xanuunkan shubanku xanuunada sida fudud bulshada dhexdeeda ugu faafa dabcan saynu ka warqabnaa bulshadii way isu gudbayaano intaa waa la isku socdaalayaa goboladii iyo deegaanadii waa loo kala gooshayaa sideed uga fojigantihiin inaanu gobolada kale iyo deegaanada kale hadda ka fayow aanu sarayrin oon u gudbin qorshe wasaaradeed baanu leenahay waxa weeye horta marka hore meesha uu xanuunkani ka dilaaco in aanu si weyn uga howlgalno xakamayno joojino cudurkani midda kale waxaa noo ah inaanu kahortag weyn samayno sidaad og tahay airborn maaha waa water born disease ama biyuhu ka dhashaa wasakda inaanu daweyno biyaha wasaaradda biyaha oo iyaduna howlgal weyn ku jirta sidii loo daweyn lahaa balliyada iyo barkadaha oo ah sourceska uu xanuunkani ka imanayo iyo in habada yaraade aanu awoodayada isugu geyno inaanu barkiisa ku xakamayno weeye qorshahayaga